cabdiqaadir waxaa tiro hoobiyaala ay kusoo dhaceen xilligii salaada daba lagu jiray xaafado kamid ah xaafada kasoo dhigiya warka nabada haddii aan si goonihi kuugu tilmaamo xaafadaha ay war kusoo dhaceen waa school fiftime agagaarkiisa laanta loo yaqaano laanta generaal daawud ee laanta koowaad ee warka nabada guriyaasha ku hareereysan laantaasi ayay hoobiyaasha ku dhaceen tira tiro laba hoobiyaha ku dhacday waxaan indhaha saarnay oo aniga ahaan indhaheyda aan saaray laba dhaawace oo ka tirsan dadka deegaanka hoobiyaal oo waxaa jira u gudbay dhinacaas iyo barxadda wardigley kuwaasi wax wara kama hayno annaga waxaan ku suganaanay xaafada warta nabada jidka generaal daawud laanta koowaad labadaasi qofood oo denkaaga deegaanka ah oo ku dhaawacmay waxaan ahayn ka warqabna hadda laakiin waxaa jiro kaan barakacyaal ay leeyihiin oo u gudbay adigaa jira afar ama saddex hoobiyaal ah halkaas oo lagu soo waramaya caruur inay ku geeriyoodeen kuna dhaawacmeen sida aan maqalka nagu soo gaaraya mar allaale markii salaada aan kasoo baxnay xaafadoo dhan isla wada kacday xaafada dhan isdhex martay buuq iyo sawaxana dhacay goobtii ay wax ku dhaceen aan ku baxnay labadaasi qofoodaana meesha ku aragnay hadda waase xaaladda hadda xaaladdu aad iyo aad ay degan tahay jawigu degan yahay hadda labadii dhaawac ahaana waa la qaaday goobtiina waa goob aad iyo aad u degan hadda wax dhibaataha kama jiraan